waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali walaal ururka magaciisa horta bismi illaahi raxmaan iraxiim ururka magaciisa waxaa la yidhaahdaa u dadaal somaliland foundation waxaanu aas-aasnay ururka ugu horeyn fakerka waxaa lahaa anigaa lahaa oo australia jooga waxaanu aas-aasnay horraantii two thousand fifteenkii april wiigii ugu horreeyay april bay ahayd two thousand fifteen xubno badan baanu leenahay oo all over the world kala jooga wadamo badan laakiin meeshaanu ka aas-aasnay ugu horeyntii aniga iyo dhowr xubnood oo kale oo ingiriiska jooga bay ahayd horaantii sanadkan two thousand fifteen sababta aan u aas-aasnay nader waxay ahayd markii aanu aragnay baahiyaha faraha badan ee dee dalkii hooyo ka taagan haddii ay noqoto dhinac caafimaad haddii ay noqoto dhinaca caqabadaha dhalinyarada haysta haddii ay noqoto waxbarashada haddii ay noqoto xitaa awarenesska waxyaabahan wacyigelinta dhalinyarada waxyaabaha soo wajaha sida balwadaha oo kale tahriibka marka waxyaabo badan baa nagu kalifay baahida jirta daraaddeed
waa gartay marka hadda inkastoo wakti yar aad jirtaan ilaa iyo hadda maxaa inii qabsoomay
inaadar waxaa noo qabsoomay horta waktiga aanu jiray hadda dee iska waxay noqonaysaa sanad adigu aan weli buuxin laakiin projectyo badan baa noo qabsoomay haddii allaba ku roon yahay waxaa ka mid a rabadaankii afur aanu ka samaynay cusbitaalka lafaha ee jajabka ee hargeysa waxaa kaloo noo qabsoomay magaalada burco raashin qaybin aanu qoysas danyar ah ama dadkan muxuu ahaa faamiyo danyara raashin qaybin aanu u samaynay waxaa kaloo noo qabsoomay boorame sidaas la eg waxaanu ka samaynay raashin qaybin haddii allaba ku roon yahay magaalada ceeregaabo waxaanu ka samaynay orphanage caruur agoon iyo raje u badan oo dee waalidkood muxuu ahaa muxuu ahaa aanu u joogin waxaanu u qaybinay agabkii ciidda hadday noqoto dhar aanu ka farxinay marka projectyo adigu ilaa afar shan project baa noo qabsoomay soo far qaar kaloo badan oo kala jiraa insha allah hadduu eebeedno waa garta marka waxyaalahaas aada gaarsiisaan wadankii ma waxaad ka heshaan isla jaaliyadda australia joogta mise hay-ado kale iyo australian ah inaka caawiya inaadee soo far wax hay-ado kale naga caawiyeen ma jirin waxaanu jeebka iyaga waxaanu dadka ka ururinay australia so far dadkan muxuu ahaa dee jaaliyadda australia ku dhaqanba xoogaa tabaruca waxyaabaha aanu gaarsiinay qaar nagu caawisay qaar jaaliyadda joogta ingiriiska finland sweden sidaas laeg iyo wixii annaka jeebkayga ka go-ay oon baan isu geynaa marka maasha allah waa gartay dhowr arrimood baad sheegteen inaad isku dayeysaan inaad wax ka qabanaysaan mudnaanta koowaad maxaad siinaysaan ma caafimaadka ama waxbarashada ama baraarujinta mudnaanta koowaad walaal horta waxa weeyaan baahidu inkastoo ay fara badan tahay oo aada iyo aada u baaxad weyn tahay laakiin baahida koowaad waxaanu siinaynaa waxa weeyaan dhalinyarada kabitaanka iyo muxuu aha arrimaha dhalinyarada la xidhiidha haddii ay noqoto waxbarasho haddii ay noqoto shaqa abuuris haddii ay noqoto caafimaad marka youth development dhalinyarada baanu hadda rabna inaanu xooga saaro inkastoo baahiyaha kale aada u fara badan yihiin laakiin so far hadda dhalinyaradaanu rabnaa youthka inaanu miisaan ka saaro insha allah bismi illahi kariim sidee marka barnaamijkan aada wadaan u arkaan ama taageero uga heshaan matalan dowladda somalilan
imankoo kale dowladda aada iyo aada xubno badan oo ku jira oo nasoo hambeliyey noosoo tahniyadayey way jiraan culamaa udiinka dhaqdhaqaaqa iyaga markii la arkay dee waxaanu nahay badanka iyagu dhalinyaro ay isu keentay fakerka inaanu wadankii ummaddii wax u qabanno oo kuma dhisnin qabiil kuma dhisnin region just waxaa naga go-an un dhalinyaradaa markii la arkay kala meelaha degan ee iminka australia iyo europe oo kale dee wintay isu jiraan waynu garan karnaa marka waxa isu kaaya keenay oo muxuu ahaa dadkii markay arkeen dad badan baa noo soo iloobay dhanka dowladda hadday noqoto dad badan baa tahniyada na soo gaarsiiyo congratulations laakiin hadda weli wax toosa oo caawima ama dhanka dowladda naga yimi ma jiraan waa gartay jaaliyadda australia degan iyadu sidee u arkeen mashruucan aada iyo aad bay walaal taageereen hadda insha allah bismi illahi kariim march bartamaheeda waxaa ugu soo foolle fund raising event oo ay noo sameynayaan jaaliyadda magaalada perth western australia degan magaalada perth marka aada iyo aad bay noogu taageereen aada iyo aad bay noogu garab galeen rag iyo dumarba
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali